madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay shirka maalgashiga jarmalka iyo afrika iyo soo bandhiga fursadaha maalgashi ee ka jira dalkeena iyo dadaalada dowladda ee horumarka iyo xasiloonida dalka madaxweynaha ayaa xusay muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee asaaska u ah kobaca dhaqaalaha shaqo abuurka la tacaalidda isbeddelka cimilada iyo amni darrada soomaaliya isagoona bogaadiyey shirkan oo diiradda saaray sidii loo abuuri lahaa nidaam soo jiidasho maalgashiyaasha caalamiga ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xuseen soomaaliya ay ku guulaysatay qorshayaal isbeddel dhaqaale iyo diyaarinta sharciyada dhoosta maalgashadayaasha iyadoona higsanaysa in la xoojiyo kaalinta ganacsiga gaarka loo leeyahay ee kobaca dhaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weheliyey wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maalgashiga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa tilmaamay in soomaaliya ay soo dhoweyneyso maalgashadayaasha caalamiga ah islamarkaana ay helayaan shacab ku tilmaaman firfircooni iyo hal abuur ganacsi oo soomaaliya uga horeyso adduunya inteeda kale